dambe ayay ku xirnay marka kii munajaska keligiis baa dhacayo dowrkiiba meesha laga bixina waman callaqa bificli nafsi naftiisa ficilkiisa ninkii ku xira haddaan anugu baxo ama wax noocaas haddaan sameeyo waa furantuy fafacala waa uu faray naasiyan asagoo halmaansan ow mukrahan asagoo la qasbay lam yaqac dhicima furiinkan tacliiqaan uu leeya waxaas haddaan sameeyo waa furantaha tacliiq kama wade waxa weeye wax dhaaroo kale shabaho xaq iyo manci inuu sameeyo waxaasuu iska reeba haddana wixii uu samaynahay khiyaarkiis kuma samayne ama nisyaan ama ikraah buu ku sameeyey ama ikraah ama nisyaan ayuu ku sameeyey khiyaarkiis kuma uusan samayn wain callaqa hadduu xiro bificli kayrihi nin kale ficilkiis cid kale ficilkeed milu in dakhala zaydun idaara hebel hadduu guriga galo gurigan uu soo galo fa anti daaliqun hadduu saas yidhaahdo oo fa dakhalaha uu soo galo qabla cilmihi bitacliiq asagoo aan tacliiqi ka warqamin in furiin lagu xiray kama warqamo aw bacdahu gadaalkiisa daakiran lahu asagoo xasuusana waa u bareeray aw naasiyan asagoo halmaansan wa kaana wuxuuna ahaa kayra mubaalin midaan danaynayn ninkaani wax ka furmiyanaa kama furminaa danba ugamaba jirtaba biayra mubaalin bixintii dhaarfurkiisaba dan kama lahayn daluqat waa furmaysa hadduu ninkaan dhaartay haduusadhaarta uu dhaartay haddii la baarka yeel hadii kalaba dan kamale marka waa furmaysa ninka ficilkiisa uu wax ku xiray waxa weeye ficilkaanuu wax ku xiray oo ninka kale in xinfi ka dhacay in kalaba dan kamale ama maba ogeynba tacliiqba inuu jiraa wain calima bitacliiqi hadduu tacliiq og yahay ficilkiisaan in dhaar furiin lagu xiray oo fa dakhala uu galo naasiyan asagoo halmaansan wa huwa miman yubaalii nin danaynhayana uu yahay bixintii lam tadluq furmi mayso markaa sidii asagii oo kale wuxuu noqonayaa ninaan khiyaarkiis meesha ku gelinay halmaan ku gala laakiin hadduu kas u galo markaas waxaa weye waa furma marka tacliiqan waxay yidhahan waxaa laga wadaa xafi iyo manciyo waa wax dhaar noocaas shaabahow wain qaala hadduu yidhaha in dakhalti daara haddaad daarta geshid fa anti daaliqun waa furan tahay buui uma baanat minhu waa ka baa-intay waa ka furantay imaa bidalqatin hal dalqaa hal dalqaa hadisee uga baa-intaha ya ama ciddadiibaa dhammaatay ama uma gelin hal dalqaahay ku baaintay ow bialaain saddex bay ku baaintay uma tazawajahaa mar danbuu soo guursaday uma dakhalat idaara daartii bay gashay guriguu ulahaa ree hebelo ha gelin ayay gashay lam tadluq furmi mayso furiinka uu wax tacliijiyey nikaaxii hore u ahaaye nikaaxan damboo cusub ma uusan ah nikaaxii hore ayuu ku xiray in nikaaxan dambe kuma xiray nikaaxii horena si kale ay ku furan nikaax marka furiinkii intaasu uga soo baxay furiin nuuc kale oo marka isagana nuuc furiinkana ka mid a furiinka caadigaana aan ahayn ayuu marka goloo la yidhaha khuluc waa midka kharashka lagu bixina oo naagtii ninkii ay nacdayo ay wax bixinayso leeda waxaasna ha qaato hana ifo khuluc baa la yidhaha hulucaasi ma dalaaq baa mise waa faski fuqahada aad iyo aad baa muran uga taagay ma dalaaq baa mise waa faski oo haddii maalan hal dalqaa uu ku furo hadhowtadii dalqadaasi mar dambe hadduu soo guursado haddii la yidhaha waa la fasakhay dalqada ma sheegin waa fasakhay hadduu yidhaahdo hadhowtay hadduu soo guursado marka dalqadihii makaamil bay noqonahayaan mise nusqaan bay noqona oo ninkii hal dalqada furay oo kale la mid noqona marka ma dalaaq baa mise waxa weye waa fasak khilaaf baa ka dhex jira fuqahada khulucaasi marka wuxuu u baahanahayaa zawj iyo zawj iyo maal iyo siiqa afar waxya yasixu lkhulcu khulcu waa ansaxaa minman yasixu dalaaqu furiinkiisu ninku ansaxo baaliq caaqil zawj baaliq caaqil mukhtaar shuruuddaas waa wa yukrahu waana la kahdaa khulucaas ilaa fii xaalatayni laba xaalo maaha laba xaalo inay timaado maahan naagtu inay tiraa hallay furo waa makruuh weeye axaduhumaa an yakhaafaa inay cabsadaan weeye aw axaduhumaa midkood allaa yuqiima inaysan toosin xuduud allaahi xuduuda alle maadaama cala zawjiyati intaa zawjnimada ay ku jiraan intay isqabaan xuduuddii alle inay jiiraan bay ka cabsadaan marka isqabitaankooduba haddii xuduudda alle inay jiiraan ay keeni karto markaas khulici waa furay ninkiibaa xoolo ka maqan yihiinoo naagtii ku dheg wathaani an yaxlifa inuu ku dhaarto weeye bialaaqi alaai furiin oo saddex dalqadooda calaa tarki ficli shayin wax inay ka tagto waxaas haddaad samaysid waxa weeye saddex baa ku furanto uma yaxtaaja uu u baahdo ilaa ficlihi shaygii in la sameeyo shaygiina waa laga maarmi waay markii horesana saddex dalqadood buu ku xiro fa yukhaalicaha uu khalco oo hal dalqadaha waxaa leeyahay lacag bay bixinaysaa marka lacagtaasaa lagu fura uma yatazawajaha uu guursado uma yafcalu uu sameeyo almaxluufa calayhi wixii lagu dhaartay uu sameeyo fainahu laa yaqacu calayhi alaaqu alaau alaaqi saddexdaa ku dhici maayo kamaa sabaq oo saddexdii dalqadood khulacaana kasoo ka maray oo furiin kale oo nuuc kale ah kasoo ka maray marka tacliiqii waa iska bura marka xukunkii oo khulucii buu galay meeshaas makruuh weyn ilaa xaaladaasoo inay xuquuqdii alla jiraan ay ka cabsanahayaan middaas kale xeelona waa ku daray mid kaloo xeelaana waa ku daray wain kaana zawju zawjku hadduu yahay safiihan safiih hadduu yahay saxa khulcuhu khulciisu waa ansaxa wayadfacu lciwada ciwadkana wuxuu dhiibaya lacagtii la siiyey aa welihi weligiisuu dhiibaya ilaa isaga lacag looma ogole safiihan marka waxaa loo diidahayay inuu wax furo iyo inuu wax khulco khulci xooluu soo gelinaya maa nin xoolo bixinaaya ma awal xoolo inuu ku dheelaa laga carara xoolo inuu ku dheelo way waxaa laga carara laakiin furiinkanoo kale looma diida walaa yasixu ma ansaxo khulcu safiihati naag safiihada khulceed furiinkan kharash bay ku bixinaysaa iyaduna dabaalad weeyo wixii dan ugu jirtay wixii kale ma kala taqaan marka waxaa le khulceedu ansixin walaysa lilweliyi marka weligii baa fiirinaya haddii meesha dhib tahay marka isaga ayaa hawshaas kala walaysa lilweliyi weligii uma sugnaan an yukhaalica imra'ata tifli caruur yar xaaskiis inuu khulco uma bannaan wiilkan yarkaa naagtiisii inuu inuu yidhaahdo waa khulcahayaayo lacag baa naagta ka qaadaya wiilkii baan ka fura furiin iyo khuluc iyo waxaas waxaa iska lahaa zawj baa iska lahaa weligu isagu zawj maaha weligaana zawj maaha laakiin naagtan safiihada kale wuxuu siin lahaa ninkii ha iska khulucdee wuxuu siin lahaa idan buu siin lahaa waxa wax furaayaana zawjkii uu noqona walaa an yukhaalica tiflata gabadha yar bimaaliha maalkeedu inuu ku qurxo inuu gabadhan yartaa ninkii qabay niyaho iska fur ee lacagtaana qaado xoolaheedu uu ka bixiyana looma ogo wayasixu bimaali lweliyi weliga maalkiisiibuu ku ansaxa haddee gabadha yar iyo wiilka yar waa kala duwan yihiin wiilka yarkaa waxbaa laga furaya furiinkana ninbaa iskala laakiin gabadha yartaa haddii xoolo laga bixinayo waxa wax furaya ninkii wax qabay ilaa khulaca iyo furiinkii uu ka mid yahay zawj maahana nin kale ma samayn karo laakiin weligu wiilkan yarka anaa weli aga naagta anaa furahayo ma u socon karo isagu zawj ma zawj ma wayasixu bimaalin weliyi weliga maalkiisibuu ka ansaxay gabadhan yartaa xoolaheedii ku khulci maayo wuxuu leeyahy nin xoolo darafkaygaan ku siinaya xoolahaas ku fur wayasixu bilafdi alaaq furiin lafdigiisa waa ku ansaxa wa lafdi lkhulci khuluc lafdigiisa waa ku ansaxayan labada lafdiba waa ku ansaxay milu anti daaliqun calaa alfin kun baa ku furanta ow khaalactuki calaa alfin kun baa kugu qula kunkaasaa lagugu bixin fain qaala hadduu yidhaha qabiltu waa aqbalay ninkii hadduu yidhaahdo baanatu waa baa-inaysaa walazimah alfu kunkiina waa ku laazima ya fain qaalat qabiltu hadday ayadu tiraahdo qabiltu hadday tiraahdo oo markuu yidhaahdo kun baan kugu furay ama kun baan kugu qulcay hadday qabiltu tiraahdo waa baa-inaysaa walazimha alfu kunkiina waa ku laazim ayadiina waa aqbasha baanadan marka macnaheedu waxa weeye haddii kharashba mar la bixiyo la yidhi hal dalqada hadduu furay ama furiin iska duuduubana uusan kala magacaabin waa waa lagu furay kunkaa kun baa lagugu furay hadduu mar sidaas yidhao kharashba uu qaadanahayo rajca male ninkaasi rajca male marba hadduu kharash qaatayba rajca male baanad وإذا وكذا إذا قال إن أعطيتني إن أعطيتني هداء سيسيد ألفا كن فأنت ضالق وفرنته فأعطته أي سيس أسجنا سيدو كذا فرينك وحو كحرنا كن إلا سيو كن كينو والس meeshaas haddee mas'alo oo aada u taabanaysa hadda nolosha soomaalidu ku jirto ayaa ku jirta reeraha markay isqaban waayaan oo mashaqa ka dhex dhacdo waxaa leeyahay quluc baa la samayna xoolihii wax lagu qulcayana hadda meesha ma yaallaan marka ninka mar waxaa leeyahay laba kun baa lagu siinahayaa fur waa furay labadii kun hadhowtadii loo diiday suldaan wax kale yidhaahdana meesha ma jiro marka naagtiina waa furan tahay labada kun hadduu helay hadduu waayo nasiibkiisuu qabo laakiin haddii uu yidhaahdo haddii laba kun ay siiso waa furan tahay ilaa la siiyo wax ma furmaayo ilaa wixii la siiyo waxba ma furmaayo labada lafte laba kala duwan wey وكذا إن قال أعض... إن أعطيتني ألفا هدا كوني سيسي فأنت ضالق فأعضته بانت وكبعينيسي وكذلك إذا قالت هديت لها ضلغني على ألف يا ضربت كون يقفر فقال أنت ضالق وفرنت بانت ولزمها الألف وأنا كفر ميسا وكقو أيسا كون كينا وكل لازمة marka marna ayadaa dalbanayso le kunka igu fur marna asagaa le kunbaan kugu furo ayadaa aqbalaysa haye ciwadka la bixinahayo asagu marka muxuu yahay maalki wuxuu wamaa jaaza wixii uu bannaan yahay an yakuuna sadaaqan sadaaq inuu noqdo jaaza waa bannaan yahay an yakuuna ciwadan ciwad inuu noqdo fi lqulc qulci inuu ciwad noqdo marka shuruuddii beec oo kale ayuu lahaayo shaygii beeciisu ansaxayo sadaaqna waa ku ansaxay shaygii sadaaq ku ansaxaya ciwadulqulcina waa noqona falow khaalaca bimajhuulin shay majhuuloo ku qula shay majhuula ayuu ku qula majhuulkaasi waxaa suuragala lacag meel taalla inuu yidhahdo lacagtaasaan aan kugu furay lacagtiina intaysa gacanteeda soo gelinba ay dhunto tirsigeediina aan la aqoon tirsigeediina lama yaqaan ayadiina wax usoo gacan galay isagiina wax oo gacan usoo galay ma jiro ama waxbaan ku siinahayaae fur bay tiri markaasuu yidhi waa ku furay wixiina lama sheego aw kayri mutamawalin waxaan maal ahayn kal khamri hal dibijaanoo khamrahaan ku siinahayaa ama xoolo asagu uusan lahayno oo dhacaho booliyuhu wuxuu leeyahay xoolahaanaan ku siina baanat bimehri lmithli mehrumathal bay ku baainaysa wixii meesha yaallay wax la qaadan kara maahan mehrumathal bay arrintii u ragmanaysaa naagtan oo kale meherka mise wey intaasaa la siina wahuwa bilafdi lqulci haddii lafdi qulc lagu dhawaaqo sariixun dalaaqun sariixun furiin cad wey meeshaas marka asaga wuxuu iska saasuu qaata dalaaqun sariix faslu man shakka ninkii shakiya hal dallaqa wax ma furay am laa wax ma furin lam tudallaq laga furi maayo naagti kama furno alaslu cadamu dalaaq inay sawjata walwaracu xalaal miirashadu waxay tahay an yuraajica inuu soo ceshado taasina waxa weye waa waracu laakiin wax xugunaho lagu ridi karaa ma jiro wain shaka hadduu shakiyo hal dallaqa dalqatan ma hal dalqaa furay oo agtara ka badan waqacal aqalu inta yarbaa dhacaysa waxaa la hubaa inuu wax furay waa hubaa hal miyaa ka badan miya inta yarbaa dhacaysa waa la hubaa taas waman dallaqa alaaa ninkii saddex furay fii maradi mowtihi jiradiisii ku furay isagoo jiradu u dhiman lahaa lam tarithu ma dhaxlayso almudallaqatu midda la furay ilaa zawjiya ayuu u baahnaa zawjiyadiina waa dhammaan meeshaas marka furiinkii ayuu kasoo baxo markii laysqaban waayo in wax la furo furiinkaasina marka wuxuu marmarka qaarkood ku imaan karaa xamaas labada qof midkood ka yimid oo gadaalbaa markii la kala maqnaado dadkii wax issoo xasuusan karaanoo qofkii waa issoo waynsan karaa maxaa kaa maqnaa marka fursad baa meeshaas isagana laga siiy waxaa la yidhaha rajca wax la yidhaha oo naagtu inuu soo cesho faslun idaa dallaqa alxuru nin xurihi hadduu furo dalqatan hal dalqada ow dalqatayni laba dalqadood hadduu furo ow dallaqa alcabdu addoonkii dalqatan hal dalqaa uu furo bacda dukhuuli markuu naagtu u gala kabacdi bilaa ciwadin ciwad la-aan falahu wuxuu leeyahay qabla an tanqadiya alciddatu ciddadu intaysa dhammaan an yuraajica inuu soo cesho shardi waxa weeye dalqadaha inay dhiman yihiin oo hal dalqada ama laba dalqo ninkii xorta ahaa addoonkii hal dalqada haddana bacda dukhuul waa inay tahay naagtii uusan uga gelin haddii mar hal dalqada uu furo waa iska baa-inaysa nikaax dambe maahane soo ceshi ma jiro maxaa yaele ciddo lama arko famaa lakum calayhinna min ciddatin tactaduuna ciwadna waa inaan la bixino khuluc haddii ay tahay waa iska baa-inaysaa oo nafteedii bay hananaysaayo isagu ma soo ceshan karaan falahu wuxuu leeyahy qabla an tanqadiya alciddatu marka ciddadiina waa inaysan dhammaan markuu soo ceshana falahu wuxuu leeyahy qabla an tanqadiya alciddatu ciddadu intaysan dhammaan an yuraajica inuu soo ceshado sawaaun radiyat bihi radiyat naagtu raadi noqotay am laa ma raadi noqona walahu an yudalliqaha inuu furana waa leeyahy hal dalqad waa daayata furaaye intaan ciddada ay ku jirto mid kale waa ku dari kara laba dalqadood bayna noqonaysaa zawjay ka xisaabsan tahay meeshaas wain maata axaduhumaa midkood hadduu dhintana wariahu laakharu kan kalaa dhaxla meeshaas marka axkaam bay keenhayaanoo meeshaasoo ay leeyihiin qaybna waxay kala mid tahay zawjo qaybna waxay kala mid tahay ajnabiy laakiin laa yaxilu lahu waakaas qaybtu ajnabiyada ka dhigay laa yaxilu lahu wadcuhaa jimaaceedu uma banaano walaa nadaru ilayha inuu fiiriyo walaa listimtaacu biha qabla almuraajacati intuusa soo ceshay masalada hadda marka masalo fuqahada ikhtilaaf u dhex yaalo weeye oo laba qodob oo meesha ku jirtaba ikhtilaaf baa dhex yaalo midkoodna waxa weeye naagtii zawjay u xisaabsan tahay oo waa fiirin karaayo oo araggeedii iyo khalwo looma mamnuuc kama qaar baa taagay oo maadaama la yidhi wabucuulatuhunna axaqu biraddihinna zawjkoodii lagu magacaabay ayay meeshaas ka baxshay qaarkoodna waxay leeyihiin dalaaqaan waxbuu xaaraantinimayna mas'alada labaadna waxa weye waxa lagu soo rajciyeysanahayo ma qowl kaliyaha mise ficil baa ku jira oo haddii uu taabto oo kale oo jimaaci wax la yimaado jimaacaas rajciyuu noqona ayadana masale ikhtilaaf ka taagan yahay marka wuxuu yidhi taabashadeedii iyo fiiradeedii ma wain kaana talaaqu hadduu ahaa qabla dukhuuli gelitaan hortiis waa ixtiraazaadkiibu wadaa aw bacdahu bacda dukuuli biciwadin kharash lagu furay falaa rajcata lahu rajca malaha markaas kharash baa dii mar meeshii ninkii la siiyo walaa tasixu rajcatu rajcadu ma ansaxdo ilaa bilafdi faqad raajactuhaa waa ceshaday oo radadtuhaa waa soo celiyey oo amsaktuhaa waa haystay walaa yushtaradu lishhaadu markhaatigana markhaati gelintana lama shardiyo markhaati gelintu bardu waa sunno laakiin fuqahada qaarkoodna waxay leeyiin waa shardi qaarna shardi maa markaas wuxuu qaatay shardi maa ee haddii asagoo aan markhaati gelin uu ceshado ceshigaas waa socon karaa haddii asaga naagta isku khilaafaan oo labadooda isqabsadaan oo waa ceshaday iyo intii ciddada aan ku jiray ima ceshaniyo murankaas uu yimaado markaasaa axkaambu suldaanka markaas kala bixina oo rajcadii waktigeedii haddii lagu jirana warkiisaa la raacaya bacdal waxaan leey ciddadii haddii muddadeedii lagu jirana warkiisaa la raacaya maxaa yeele haddaba inuu ceshaduu leeyahy haddii ciddadii ka gadaal ay noqotana markaas waxay noqonaysaa ayada in la dhaari waa hadday isqabsadaan haddaan muran jirinna suldaanku dhex geli ma waa ceshaduu yidhi ayadana muran kama qabto socduu leey وأما إذا طلق الحر نينك حر وإذا راجعها بير هدو سوء الشدو عادت علي إليه وحي وصل لابنيسا بما بقي وحي سوار من عدد الطلاق فرينك عدديس هل دلق هدو فري هذا لبا وجوك هدو أول لبا فري هذا حل مدها وجوك هل كان مدها أي أيو كل عشنا وإذا طلق الحر نينك حرتها هدو فري يا أما إذا طلق ميا أما إذا طلق الحر نينك حرت عدو فر ثلاثا صدح أو العبد طلقتين لبد القضاء فره مرك لبداس دلقو فري حرمت عليه وكحرام نقونيسا حتى تنكح إلى أجرسة زوجا غيره منك إلى أجرس سيدي آيات دي بوشيريس حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا وإن نكاح صحيح ويضعها في الفرج وانو جماعنا فرج marka ee hatta tankiha zawjan ghayru kalimadii nikaaha ee aqdigana nikaahu waa ahaa wadcigana waa ahaa labadooduba waa la iskugu dara waa inuu labadooduba leeyihi labadoodu inay iskugu jiraanna hadda sunnada caddaysayo aturiidiina an tarjici ilaa rifaacat laa xataa yaduuqa cusaylataka wataduuqa cusaylata xataa yaduuqa cusaylataki wayaduuqa wataduuqi cusaylata sunnadaasa marka waxay tusinaysaa in tankixadan nikaax iyo jimaaci labadaba iskula jira وأدناه تغييب الحشفة حشفة إن قرصونتو لقريو بشرط انتشار الذكر ذكرك في دي شردي marka asagii iska laalaaban jimaac ma noqonayo leeyahay dowqul usayla meeshaas ma soo galay meeshaas marka hadii dowqa wax oo shucuurka qofka laga fiiriyo wax la garan kara maahan laakiin madanadiisii baa meesha laga soo qaato fuqahada in badan masaladaas waxay ku xiraan waxay yidhahaan qadru lxashafa haddii mar meesha uu galo bis xukunkii jimaac waa dhammaa wixii xugun oo ku xirnaa waa gel qofka shucuurkiisa na fiirin meeshaas marka furiin iyo hadda rajca iyo masaladaasaa lagu jiray waa meel shaqaaq iyo balaaya dhib uu ka bilowdo oo waa la kala furmay oo marka masaa'il kaleo ayaguna la xiriira oo haweenka ayagana dhib ku noqon kara oo ragguna ay sameeyaan baa xukunkooda la gela laba baab oo ayagana haweenka ragga ay ku raggu haweenka ku dhibaan faslun al ilaa xaraam ilaahas waxa weey naagti uu ka dhaartay ma ku taabana marka xaraam wa huwa an yahlif az-zawju ninku inuu dhaarto way billah aw bi talaq aw bil itf hadii aan ku taabtan hebla iga furan ama adaa iga furan hadii aan ku taabto adoonka hebel xor way aw biltizaami soomi soo laabsaysi hal lix bilood inaan soomaal hal bil inaan soomaa ee alle ugu leeyahay hadii aan aan ku taabto aw salaatin salaat labaatan ragca inaan tukado aw gayri dalika يمينا ضرب دارتو يمنع الجماعة جماعة ريبها في من أربعة أشهر أفر بلود وحكبر أفر بلود وحي كير إسحنان سوي مرس كسو قلي كرام لكن وحي أفر بلود كبدا إنو كدارتو فإذا حلف كذلك سياس دون دارتو وحي كدارنا هي وحي روان هنقض وهو وحي كيني كرا إنو كريبتو نوسن ونتابني فإذا حلف كذلك سياس دون دارتو سارا موليا من دارتو نقونا فتضرب عليه مدة أربعة أشهر أفر بلود بالو قبنا سلطان كبا أفر بلود قبنا والذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإذا انقضت هذه مدة دماته ولم يجانعه سن لكل من ولا مانع وحريبا من جهة دين عيدنا وح مانعي وسكجرين فلها وحي لها عقب المدة مدة مركي دماته أن تطالبه إن طلبته إما بالطلاق أو بالوضع نكو أما هيسو نقضون هاي النقضة ما هيفو إذا لم يكن به هدوسا كسغنين مانع وحريبه يمنعه من الوضع كريبه أيوه هدي مثلا جرء جنون يوحنو عاسو كلا أيضو أي قبطه أما أسي حقيسة إيه مرض يوحنو عاسو كلا أي جيران مرض كاس وحا مرض كاني وحانا اللي تحكي لنا لكن وح مانع مجران marka inay dalbatay leedahay fa in jaamaca marka haddii uu u laabto jimaaco fadaak arrinkii waa dhammaaday dhaartiina waa furan wa ilaa haddii uusan yeelina dallaqa calayhi lxaakimu xaakimkaa ka fura xaakimkii baa ka furahaya marka wa mataa xalafa markuu dhaarto calaa arbacati ashhurin afar biloodii famaa duunahaa wixii ka hoose ow kaana zawju ninku uu yahay ciniina waaba caajisba muxuu ka dhaarana maxamad oo majnuuna falaysa muuliyan ma aha haddaan daartiisa aanay ilihii oo muddada loo qabanahayn ma noqonahay nin majnuun ahaa majnuun maxaa cilaa ku jirta uusan waxbaba laga soo qaadi karin warkiisa ama laabashadiisa aan laga soo qaadi karin mise majbuub buu yiri majbuub dhe majbuub weeye marka cilaa jirta falaysa muuliyan ma aha meeshaas marka ayadaa waxaa u furnayd hadduu majbuub yahay oo go-an yahay ciniin caajis hadduu yahay ayadoo inay fasakhato ayadaa masaladaas masalo gaarkeedaa wey laakiin jimaac lagu khasbi maayo suu maba kare maba karaba meeshaas marka iilahaasi waxa weye waa xaraam haweenkiibuu dhibahayaa dhibkaasna lama ogola mucaashara bilmacruuf hore waa tii lagu soo sheegay qof walba waxaa la rabaa xaqiisii inuu iska soo dhiibo min kayri madlin walaa idhaari karah qof walba saasaa laga rabay faslun aihaaru ihaarkaasina waxa weye waa midkuu naagtii le hooyaday bay la mid tahay isagana wax haweenka lagu dhibo weeye oo dembi weyn noqonahaya oo sharcigu kafaaro u deji aihaaru huwa an yushabiha inuu shabaha weye imra'atu naagtiisii bidahri ummi hooyadiis dusheeda inuu ku shaabahawo aw ayrihaa hooyo keyrkeedu min maxaarimi walaashay oo kale igala mid aw bicudwin min acdaaiha xibnaheeda xibin ka mida oo fa yaquul wuxuu le anti calaya ka dahri ummi hooyada duutisheeda igala mid tahay aw ka farjiha aw ka yadi gacanteedoo kale igala mid tahay faidaa qaala daalika hadalka hadduu yidhaah wawujida alcawdu noqoshana la helo lazimat lkafaaratu kafaara ku laazima cawdkii hadda qur-aankii baa sheegay wladiina yudaahiruuna min nisaai uma yacuuduuna limaa qaalu marka haddii noqosho la helo naagtii sidaan uu hadalkan u yiri naagtii uu ku noqdo lazimat lkafaaratu kafaara ku laazimaysa waxaruma calayhi wadcuhaa jimaaceeduna waa ka xaraam xataa yukafira ilaa kafaaradaasuu bixi min qabli an yatamaasa sidii aayadda u tiri intaysan istaaban baa kafaarada la bixina haya noqoshadu seebaytaa uma yacuuduuna aayaddii ku taallay wuxuu yidhi walcawdu huwa an yumsikahaa inuu haysto weeye bacda dihaari dihaarkii ka bacdi zamanan zamanoo yumkinuhu uu suuro gelahayo an yaquula lahaa fiihi inuu yidhi anta daaliqun anti daaliqun waa furanta marka dihaar buu la yimid furiinna ma raaca marka naagtii waa ku noqday ninkaas naagtii waa uu ku noqday fain caqaba dihaara dihaarkii hadduu la cirbisiiyo bialaaqi furiin cala lfawri si degdega daluqat waa furmaysaa walaa kafaara kafaarana ma jiro hal dalqadaan ku furay hadduu yidhaahdo ama waa furay uu yidhahdo dalqadaba uusan cawd meeshaas ma yaallo ninkaasi naagti uma laabo laakiin hal dalqaduu ku furay ama hadhowtid hadduu yidhah naagtian soo ceshaday haddana caayid buu noqona uma yaxuuduunadi weli waa sugaysa hadhowtay hadduu yidhaa naagti aan soo rajciyeysa kafaaradii waa laga raba haddii laakiin intuu furo uusan mar dambe hadal dambe u laabanoo rajcayo waxuusan u laaban markaa uma yaxuuduuna shardigaasaa meeshii ka maqnaana wlkafaaratu cidqu raqabatin mumina luqun muminada in la xoreeyo wey adoon saliimatin ka nabadgashay min alcuyuubi ceebo allatii taduru bilcamali shaqada dhibaysa ceeb uusan la shaqaysan karin adoon aan lahayn baa laga rabaa ee mid gacan la iyo mid lugla iyo mid aan shaqaysan karin kaas w fain lam yajid hadduusan helin fa siyaamu shahrayni mutataabicayn laba bilood oo isku daba xiriirta inuu soomaa laga rabo fain lam yastadic hadduusa kari karin faidcaamu sittiina miskiinan lix miskiin inuu quudiyo kullu miskiinin hee hadda kulla miskiinin muddan haddii la yidhaahdana waa un la fahmi laha
kullu muskiinin yudcimhu muddan wax un la iskaga qadara noqonaysaa min quuti lbeled beledka quudkiisiiya xabban oo mir ah wax shiidan siin maayo leeya miro suu rabo u isticmaali karo ayaa la siinayaa miraha beledka laga isticmaala binniyat niyo oo kafaarana waa inuu ku siiya hadduu wax iska siiyo uusan niye samayn camal niye la-aan ku soconayo maa waa inuu niye le wallahu subxaanahu aclam
رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد باب العدة كلمة عدة وحوي أسل كذا وترسي luqada laakiin hadda waxaa laga wadaa muddada oo naagta haddii la furo ama haddii ninkii ay ka fasaqato ama haddii laga dhinto muddada raxmkeedu inuu beriga yahay la suga oo inaysan ilmo qabin la suga marka ciddadaas xigmada asalka haba iska noqoto in caloosheedu maran tahay oo ilmo aysan ku jirin laakiin haddana waxaa ku jira tacabud ayaa ku jira oo tacabudkaas ku jira marmarka qaarkood meel aan ilmaba laga malaynayn ayaa waxaa lagu xukumayaa inay ciddo tirsato marka ciddada tacabud baa ku jira man dallaqa imra'atahu xaaskiisa ninka fura qabla adukhuuli intuusan u gelin falaa ciddata calayha cidda korkeeda maaha ciddo male haddaan marba uusan u gelin hal dalqaa hadduu ku furo waa iska baainaysa wain dallaqa hadduu furo bacdahu bacda dukhuuli markuu u galo ka bacdigeed laazimathaa waa ku laasimaysaa alciddatu ciddadaa ku laasimaysa marba hadduu u galo cidda waa ku laasimaysaa sawaaun kaana zawjaani shaqiirayni laba yaryar ahaayeen yaryarka hadda muraahiqii baa iskuga jira qof muraahiqaho wax samayn kara ayaa saqiirka iskaga jira aw baaliqayni qaangaar ahaadeenah aw axaduhumaa baaliqan walaakharu saqiiran midkood yaraaya midka kala weynaaya waalmuraadu bidukuuli dukuulkaasna hadda maanta waxaa laga wadaa alwadcu ayaa laga wadaa wadciga iyo dukuulka iyo jimaaca iyo magacyadoo dhan wada kinaayo wey magacyadaasoo dhan wada kinaayo weeye oo meeshaas kelimadda ku aadan ayaa carabka laga dhowra wax oo meel qarsoon lagu samaynahayo weeye wax bannaan lasoo dhigahayo ma aha marka wadcigu asalkiisa hore ku joogsasho qof lagu joogsaday wax noocaasoo kale ah u ahaa ee jimaacu kulan buu ahaa ee muxuu ahaa dukuulkaani gelitaankii weeye wixii oo dhanba kinaaya laga dhigo marka hadda waxaa laga wadaa jimaacii baa laga wadaa marka labadii zawj wuxuu hadday rabaan labaduba ha yaraadeen xoogaa meeshaas ishkaal wuxuu ku jiraa saqiirku see wax u furi kara meeshaas xoogaa ishkaalkaasi ku jiraa marka haddaan fasakh iyo wax noocaasoo meesha soo galay oo naagta ay ka fasakhatay noocaas haddaan laga dhigin dalaaqu waa ku adag yahay maxaa yeele dalaaq asaga ma waqtigiis ma gaarin cid kaloo hadda wax ka furi kartaana ma leh cid kalena ka furi mayso asagiina waa yari wlmuraadu bidukuuli alwadcu ayaa laga wada falow khalaa bihaa hadduu la qaali noqdo oo albaabkii lasoo xirto gurigii la dhex joogo walam yadacha uu furo falaa ciddata cidda ma jiro masale fuqahada dhexdeeda ikhtilaaf ka taagan yahay weeyo marba hadduu albaabka soo riixiyo qaarkood waxay leeyihiin bis cidda waa jirta waidaa wajabat alciddatu ciddadu hadday waajibto fain kaanat xaamilan hadday naagtu uur lahayd inqadat waa go-aysaa biwadcihi wadci lxamli ayay ku golaysa sida aayadduba sheegtay walaayatulaxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahum bishardayni laba shardi axaduhumaa labada shardi midkood an yanfasila inuu socmo weeye jamiicu lxamli uurkii oo dhan inuu socmo waa in ilmihii oo dhan wada ka wada socmaa naagta ka go حتى لو كان ولدين هدول لبا ilma yahay oo aksara ushturida infisaalul jamii dhamaan inay infisaalaan baa laga rabaa macnaa haday mataana iyo ay sido mid ay dhasho midkii kale sugayso wali ciddadii ma gub sawaaun xayan kaana haya aw mayitan mid dhintay ahay كامل الخلقة أبورستي سميدة لما يسترن هاي أو مضغة أما عدهل به لم تصور عن لصورين وشهد أي سمرخاتفرين القوابل أملسوين فيه أنها مبدأ خلق آدمين آدم أبورستي سميلك بالعبان يسيني وميشاس عدهل به مركي تخاطيرتي وشغل استقاني لتسائلين علمه باللوجود وعلمه وحا الموي أي سيداس قران لهايين oo qof baa meeshaas ka bilaaban lahaa xataa kaasaa noqoto wili lama sheegin ayaga calaqa dhiig iska bururay oo iska laabtay kaas laga hadli mahayo waxaa hadda la sheegaya waxa weeye waa mudqo wax ee hilib gaaray ee shardi maahan inay ilmo nool noqdaan ama ilmo oo suuradoodii oo dhan kaamil tahay shardi maaha intaasaa ay xamligu noqonaa meeshaas marka su-aal waxaa soo geli karta waxaa suuragala laba ilmood inay mid hadda dhasho midkii kale xoogaa daaho oo sabab min al asbaab marka imisaa inay mataana yihiin lagu qaadan karaa ama imisaa la odhan karaa midkaana walad jadiidu wamataa kaana markuu noqdo bayna alwaladayni duuna sittati ashhurin lix bilood ka yar fahumaa kow amaani laba mataan wey labadooda laba mataan wey haddii lix bilood ka yarba ay ku dhashaan maxaa yeelay lix bilood ka yar ee ilmo intay calool galaan kuma dhashaan marka haddii la yaha labadooda labadu waa mataano midka dambe waa la sugahayaa ciddadu waa sugaysaa midka dambe walaa xadda xad male licadadi alxamli xamliga cadadkiisa ilmaha caloosha haweyne ku qaado intaas weeye xad male fayajuusu waxaa bannaan an tadaca inay dejiso fii xamlin waaxidin hal uura arbacata awlaadin afar ilma oo agtara wax ka badan min daalika kaas cadad go-ani ma jiro oo layidha cadadkaa ka badan ma dhali karto cadadku waa ka badan karaa meeshaas laakiin waxaa la rabaa ilmihii oo dhan shardiga hore waxa weye ilmihii caloosheeda ku jiro oo dhan inay kasoo dhammaadaan cadadkoodu intuu raba ha dhammaadee waa inay soo dhammaadaan markaasaa ciddada go-aysa athaani shardiga labaad an yakuuna alwaladu waladku inuu yahay weye mansuuban mid loo nisbeeyey ilaa man lahu lciddatu ninka laga ciddo tirsanaayo waa inay ilmahaan loo nisbeey ilmo ninkaas loogu abtirinayo waa inay noqdaan ay naagtu ka ciddo tirsanayso falow xamalad hadday uuraysato min zinan zino aw wadci shubhatin shubho wadigeed ay ka uuraysato lam tanqadi ciddatu lmudalliqi kii furay ciddadiisu go-i mayso bihi biwadci lxamli ku go-i mayso waxaa suuragala naagtaa nin baa qabayoo ninkii shan sano iska maqan maba imaan zinay ka uuraysata ama waxay mooday haddii inta muddadaas uu iska maqan yahay marka inay ka furantay oo marka nin kalaaba iska guursado nin kala nin kala guursado mooday naag iska iska madax bannaan shubha meesha soo gashay ilm uur bay wadaa ninkiibaa maqlayo waa furay iyadoo uurkii wada uurkaas dejintiisa ciddadeedu ku dhammaan mayso maxaa yeelay ciddada ay tirsanayso ninkaa ka tirsanaysa iyo uurkaani shaqo iskuma laha labadooda shaqo iskuma laha marka waladku waa inuu yahay mansuuban mid loogu abtiriyey ilaa man lahu lciddatu ninka ciddada leh falow xamalat min zina aw wadci shubhatin lam tanqadi ciddatu lmudalliqi kii furay ciddadiisu ma go-ayso bihi biwadci lxamli bilxamli ku goymayso bal fii xamli wadci shubha wadiga shubhada uurkii ka dhashay tastaqbilu waa qaabilaysaa ciddata almudalliqi bacda alwadci dejinta ka bacdi oo haddii ninkii uu iska maqnaan jiray ilmo shubha ay qaaday oo uu furay oo ilmihii ay dhashay hadda kabacdi markay ilmahaasi dhashaan ayaa ciddadii ninkii hore la bilaabay ciddadii ninkii hore meeshaasi ka bilaabaysa uurkan ku ciddadaas kuma kuma xirna bal tastaqbilu bal fii wadci fii xamli wadci shubhati tastaqbilu ciddata almudalliqi kii furay ciddadiisii bay qaabilaysaa bacda alwadci markay ilmaha dejiso oo ilmaha dhasho ka bacdi ayaa ciddadii la tireen wakadaa fii xamli zina xamliga zinadana sidoo kale wey xamligii zinada markuu dhammaado oo ay dhasho kabacdi ayaa ciddadii la tirina in lam taxid cala alxamli xamliga intay ku jirto haddaysan xayd ku dhicin masalo meeshaas ikhtilaaf ku jirtaa ku jirto naagta xamiladaa dhiiggii lagu arka xayd miya mise ma aha fuqahada in badan bay ka murmaan marka asaga hadda wuxuu ku socdaa xayd inuu noqon karo marka intii xamligan ay ku jirtay haddii dhiig uu ku dhacay dhiiggaasaa ciddadii ku dhammaanaysaa koleyba de waa masaladuna waa khilaaf badanto haddee dhiiggan inay caloosheedu khaalid taha lagu ogaan jiray kii oo marka xamliga ku yimaadana markaa inuu faasid yahay saasaa iska muuqan karta fa in xaadat cala alxamli inqadat bialaaati adhaarin saddex duhuur bay ku go-aysaa minhu xaggiisa ka mid intay xamliga lahayd saddex jeer haddii dhiig ku dhacay oo ka go-ay wuxuu leeyahay ciddadii waa iska dhammaan marka hadda masaladuna dhiiggaas oo xaamiladu inuu xayd yahay ayuu ku xiran yahay dhiiggaas laakiin dhiig tusin kara inay caloosheedu beri tahay ma ah wa aqalu muddati alxamli xamliga muddadiisa uurka inta ugu yar muddada ugu yaroo caloosha uu ku jiri karaa sittatu ashhurin lix bilood lix bilood baa ugu yaroo lixdaas bilood hadda aayadii wa xamluhu wa fisaaluhu alaatiin shahri marka markii laga gooyo walwaalidaatu yurdicna awlaadahunna xawlayni kaamilayn afar iyo labaatan bilood marka laga gooyo marka lixdaas bilood baa soo haraysa lixda bilood baa soo haraysa marka lix bilood baa ugu yar wa akaruhu arbacu siniina afar sana ugu badan marka afartaa sana midhaa naag uun ciladii wax la xiriireen muddadii uun ilmo ay waday kii ugu badnaado la arkay ama saas ka huwa waa keenaan waxyaalo ay waqaaci ay yidhaahdaan intaasoo muddaa laba sana naagtaasoo ilmaha caloosha ku waday oo saas wain lam takun xaamilan haddaysan uur lahayn markaas waa markay uur lahayn wain lam takun xaamilan haddaysan uur lahayn fa in kaanat hadday tahay miman taxiidu kuwa dhiiggu ku dhaco ictadad waxay ku ciddo tirsanaysaa bialaaati ictadat bialaaati quruu'in saddex qur'i ayay ku tirsanaysaa marka qurcigu ma duhurka mise waa dhiigga khilaaf baa ku jiray wuxuu yidhi alquruu'u aladhaaru duhuryaashu duhur oo laba dhiig ku dhex jira miya ma ma dhiig ayaa khilaaf baa ku jiray marka wuxuu yidhi aladhaar wey marka kelimaduna waa kelima mushtaraka oo labadaba loo isticmaal mar walba meesha la joogo qariinada oo ka muuqata ayaa waxay cayinaysaa in laga wado dhiiggii iyo in laga wado duhurkii laga wado wayuxsabu lahaa waa loo xisaabinahayaa bacdu duhri duhran baa loo xisaabinaya kaamilan oo kaamil haddii hadda uu furo iyada oo daahira oo uusan taaban oo saacad ka bacdi dhiig ku dhaco halkaas duhuro waa loo xisaabina kaasi waa u xisaabsan yahay hadda waxaa laga rabaa laba duhur oo kale inay u timaadal waxaa loo leeyahay iyadoo dhiig qabtay yaan la furin ama iyada oo daahirnimadaas uu ku taabtay yaan la furin waxaa loo leeyahay haddii hadda uu furo iyadoo uu taabtay daahirnimadaan oo dhan la xisaabinma dhiigga ka dambeeyana la xisaabinma calaykum salaam ciddadii marka waa sii fogaanaysa haddii xayd uu ku furana xaydkaa la xisaabinma duhurka ka dambeeya wax ka bilaaban doona marka ciddadaasaa sii fogaanaysa sida marka aayadda alle subxana wa tacala uu yuri fadalliquuhunna lciddatihin marka lama rabo labaas in lagu furo laakiin hadduu daahir uusa ku taaban uu ku furo ee in yar oo ay ka joogtaa waa u xisaabsanta fain dallaqahaa hadduu furo faxaadat dhiigku uu ku dhaco bacda laxdatin ilbriqsi ka bacdi inqadat waxay ku dhammaanaysaa bimudiyi duhrayni aakhirayni laba duhur oo kale dhammaa tegiddu haddii laba dhiigoo kale ku dhacdaan laba jeeroo kale ay daahir noqoto marka waa oo hadda dhiig ku dhaco daahir noqoto dhiig kale ku dhaco daahir noqoto bis waa u dhammaan bimudiyi duhrayni aakhirayni washuruuci inay gasho fi lxaydati taalia xaydka saddexaad hadday mar gasho daahir bay noqonaysaa wain dallaqa fi lxayd xayd hadduu ku furo falaa budda la huri maayo min alaaati adhaarin saddex duhuroo kawaamila kaamil ah waa inuu dhiiggaani go-o oo daahir ay noqoto oo mid kala go-o oo daahir kale ay noqoto mid kala go-o daahir noqoto midkii kale ay gasho faidaa sharacat fi lxaydati araabica xaydkii saddex afraad markay gashaa inqadad ciddadu dhammaanaysa marka si aan muddadaasi ugu dheeraan marka hore la furaayo waa inay noqotaa fii duhrin lam yamasa fiiha lam yamasaha fiiha walaa farqa bayna an yataqaaraba inuu isku dhowaado xayduha xaydkeeda ow iyo tabaacadda inuu kala fogaado farqi male oo hadday marba dhiig ku dhaco haddii dhiiggii kala daahdaaho iyo hadduu soo degdegaba waa isla mid hadduu soo degdegana degdeg baa ciddada u dhammaanaysaa haddii uu daahana muddadaa dheeraanaysa saddex bilood un maaha wax la fiirsana saddexda bilood waa inta un caadiga haweenka dhiigu ku dhaco laakiin haddii cilla jirtoo kala daahdaaho ama cilla jirtoo soo degdego oo dowra shahriya wareertoo soo degdego waa dhammaana fa miithaalu taqaarub isku soo dhowaashada miithaalkeedu an taxiida yowman maalin inay dhiig ku dhaco weeye waleylata watadhura ay daahir noqoto hamsata cashara yowman shan iyo toban beri saasaa xaaladeeduba ku socota habeenay maalin dhiig baa ku dhacay shan iyo toban beri daahir bay noqonaysa habeenay maalin dhiig baa ku dhacay shan iyo toban beri daahir bay noqonaysa saasay u socotaa dowra shahriya sidii caadiga ahaan jira waa ka baxay fa idaa dulliqat haddii la furo fii aakhiri duhri duhurka aakhirkiisii oo iyadoo daahirnimo markii ugu dambeysay joogta haddii la furo inqadat ciddatuhaa ciddadeedu waxay ku dhammaanaysaa biitnayni wa alaaiina yowman laba iyo soddon maalmood iyo walaxdatayni bay ku dhammaanaysaa laba ilbriqsi laba laxdo laxdadan ilbriqsiga keligiis maahan waa laxdadii la furahayey iyo mid ka dambeeya muddo ay gasho laxdo oo duhurkii hore ka dambaysa iyo mid xaydka ka dambeeya ay gashay marka siduu ku noqonaya waxa weeye ayadii oo wax yari ka hareen duhur ayaa la furay kaasi waa u xisaabsanyi habeeniyo maalin baa dhiig ku dhac shan iyo toban beri bay daahir noqon lixiyo toban baa la jooga habeeniyo maalin kalea dhiig ku dhacay shan iyo toban beri bay daahir noqotay lixiyo toban kale soddon iyo laba beri adii oo daahirnimadii hore lagu furay oo u dambeysay iyo midda dambe ay geli doonto xaydka dambe intaasuu ku dar marka wuxuu yidhi bitnayni wa alaaiina yowman walaxdatain aw fii aakhiri xaydin xayd aakhirkiis baa lagu furay fa sabcatin wa arbaciina yowman walax toddoba iyo afartan beri iyo hal laxdaa wey wa huwa aqalu lmumkin inta suuro gasho kii ugu yar wey fi lxurati naagti xurta marka xayd baa lagu furay xaydkaas wax ka soo qaad mara aakhirkiisii baa la jooga shan iyo toban beri bay daahir noqotay hal maalin ahaa dhiig ku dhacay lix iyo toban baa la jooga shan iyo toban beri buu ku dhacay hal maalin shan iyo toban beri bay daahir noqotay hal maalin uu dhiig ku dhacay soddon iyo labaa la jooga hal duhuraa weli usii dha shan iyo toban beri oo kale daahir noqotay shan iyo toban haddii lagu daro soddon iyo labo afartan iyo toddoba soo maa laxdada uu sheegayaana waxa weye waa midda dhiigga dambe ay gashay shuruud fi lxaydati araabica marka inta suuragalaho ugu yarnaad xuri waxay ku cido tirsan kartaa intaas marka haddee masaa'il waxaa iska jira haddii aan la geli karinoo ku saabsan horta xaydka imisaa ugu yar muddadiisa baahirnimada imisaa ugu yar muddadeeda masaa'il noocaasoo ikhtilaafkeedu buqan yahay fuqahada oo hadee shureyx markii la weydiiyo layiri naag baa waxay sheegatay hal bila gudaheeda inuu dhiig ku dhacayo ka go-ayo ku dhacayo ka go-ayo muddadiiba dhammaatay markaasuu wuxuu yidhi haddii dadka xogogaalka ah oo qaraabadeeda ay ka keento dad lagu kalsoonaan karo waa laga aqbala shureyx maxaa yeele se wuxuu arkaya inaan muddo go-anba jirin taqriiba marka ikhtilaafaadkaas waxa weye waa ku fara badan yihiin fuqahada laakiin hadda waxaan kasoo qaadaynaa sidii baabka awaagilkiisii aan kusoo marnayo duhurkana waxaa ugu yar shan iyo toban xaydkana waxaa ugu yar yoom iyo leey taasaan kasoo qaaday wa mihaalu tabaacud kala fogaanshada mihaalkeedii an taxiida khamsata cashara yowman shan iyo toban birdhigina ku dhaco wa tadhura sanatan kaamil sanatan maalan hal sanay daahir noqoto ow agtara wax ka badan falaa budda min aladhaari waa in duhuryaashii la hela ahalaaati wain qaamat siniina sanooyin ba ha joogto ilaa timidoo dhiiggii wareerisay dowra shahriyaa wareertay ridaac baa yimid waxyaala ayaa asbaab baa timid asbaabtaas timid ilaa dhiigba laga quusto waxba kama bedeli karto waxba kama bedeli karto marka waa kala fogaan kara maanta shan iyo toban baraadhiig ku dhacay mudda sanad sanad bay iska joogtay markaas kabacdaa mid kale ku dhacay markaas marka muddadu waa dheeraan karta falaa budda min aladhaari alaaati wain qaamat siniin maxaa yeele waxaa loo kala qaaday midii xayd ku dhaco iyo miduusan ku dhicin baa loo kala qaaday tii xayd ku dhacana ciddadeedi waxaa laga dhigay alaaata qurub midiiusan ku dhicinna waxaa laga dhigay alaaatu ashhur midii xamli qabtayna xamligiyaa laga dhigay saddexdaasaa loo kala qaaday marka tani ayadu waa tii dhiiggii ku dhacahayey dhiiggii inuu go-ayo uusan soo ballaabanayna wax lagu yaqaanaa ma jirto marka waa la suga muddadaas wain kaanat mima laa taxiidu midaan dhiigba ku dhicin hadday tahay lisiqarin yaraan darteed ow iyaasin quusasho da-dii dhiig ku dhici jirayba waa ka gudubtay ictadat bialaaati ashhurin saddex bilood bay ku cido tirsanaysaa wain kaanat hadday tahay miman taxiidu mid dhiig ku dhici jiray fanqadaca damuhaa dhiiggeedu goolle caaridan caari darteed shay caaridahoo yimid darteed baa dhiig ugu go-ay ka radaaci nuugma weeyo qaarkood hadday wax nuujinhayoona dhiigba ku dhicinba wanaxwiyo wixii la midahoo markaas oo marab ay qabta iyo wax noocaasoo kalea aw bilaa caaridin daahirin caarid la yaqaanaa ma jiro laakiin dhiiggii baaba iska go-ay sabarad waa dul qaadanaysaa ilaa sini lyasi min alxayd intii laga ga ilaa xaydba laga quusto ilaa dhiigba ku dhici maa oo xaydkiisi waa laga baxay marka sinulyasina kolleybaa de waxaa taxdiidin doona dadka ikhtisaaska u leh hawshaasoo yaqaana ayaa taxdiidin doona wuxuu leeyahay sinulyasi itnaani wasituuna sana laba iyo soddon sano laba iyo lixdan sano saasuu leeyahy laba iyo lixdan sano waase shay oon ku xiran dadka khibradda u leh taxdiidku maadaama shayga wax nasahoo go-anoo ku yimid aan la araga uu yahay shay jibilihoo qof dabeecadiis ku xiran markaas wuxuu noqonahayaa in uu u baahdo haddaan curfi xadayn karin markaas in khibraddii loo baahdo ahlu khibradda uma tactadu markaasay ku cido tirsanaysaa bialaaati ashhurin saddex bilood bay ku cido tirsanaysaa marka inay quusato la ah haadaa kulluhu fii ciddati alaaq waa furiinkii ciddadiisa faintuu marka hadda meeshaan dalaaqa iyo fasakha isku qaymow fasakha iyo dalaaq waa isku qaymo inkastoo ay jiraan bacdu lfuqahaa oo fasakha gaar u bixiyo oo ciddadiisoo dhanba muddo yar ka dhiga meeshaasna dee xadiidkii ciddadii mukhtalacada ku saabsanaydoo inay tahay hal duhur xadiidkaasi meelahaas ay ku fiirinayaan laakiin hadda meeshaan baabkan maanta aan ku soconno madhabkan waxa weye waa isku qayme fasakha ama ayadu ha fasakhato ama ninku ha fasakho ama ha la furo waa isku qaynow furiinka ay fasakh هذا كله في عدة الطلاق فإن توفي عنها هذه لغا أوفسد زوجها ننكي ننكي بعدك ولو في خلال عدة الرجعة عدة الرجعة يو كجرت بدحي لها هاته فإن كانت حاملا هذي أور لا ضحي اعتدت وحي كعدة السنة بالوضع كما تقدم سي صهر وضعigaasay ku tacadileen sida xadiidkii subayc oo kale oo markii ay dhashoba hadda intii asagoo aan meydkiiba la duugin haddii ay dhasho is ciddadii waa dhamma وإلا فبأربعة أشهر أفر بلود بكعدة ترسنة وعشرة, وعشرة أيام طوان بل أفر بلود طوان معلومات سيدة آية دي عيشة سواء كانت من من تحيد مثل كل أم لا ما إنه أقلي ينسل أقلين يوح وحبا لغا فيرني هذا كله في الحرة ناكت حرتها هيدو أما إذا كانت زوجته أمة هذي أدونتها ولو مبعضة بها أهاتي مد بركيد الحرية هي مد بقى لك القيبي وبعدنا حرية هي بعدنا أدوني دونين فقيره نص لهاي ونص سي حريه ونص كلام وسم خرش وهين نص باسك حريه نص من باسك مبعضه فالحامل tii uurka lahayd bilwadci dejintiibay ku cido tirsanaysaao naagtii xaamilada waa isku mid hadday addoon tahay haddii kale wadcigu xamligu ma kala barmi karo xamligu ma kala barmi addoontu naagtii xortaa nuskeed weeye marka xamliguna ma kala barmi karo wakayruhaa taas keyrkeed xaamilada keyrkeedu miman taxiidu midda dhiigu ku dhacaana biduhrayni laba dur duhri iyo barma u socon kartoo ma kala barmahayo duhrigu kala barmaya ومن لا تحيد مدان دي كل عين بشهر ونصف بالإنس marka midii xorta ahayd nuskeedu way waxaan kala barmayna hada kasriga laga bixinaya wixii sida xamliga oo kala ah maba kala barmaayo siisa loo raacaya laakiin bishi waa kala barmaysa wa fil wata wafat iddat al wafat bi shahreen wa khamsati ayyam bi iddat al sanaysa taasi marka naagtii oo ninqaday wey waman wudicat bishubhatin shubha midii lagu wadiyey shubhadaas waxa weeye waa ninku wuxuu moodahayey naag uu qabuu moodahayey laakiin waxaa caddaatay inuusan naagtanba qabin nikaaxeedii ama sax uusan ahayn nikaaxiibaa faasid noqday ama maalan waxaa soo baxday walaashiis inay tahay radaac inay wada lahaayeen waxbaa soo baxay تعتد وعدة ترسانيسا من الوضع كالمطلقة يوك سيلا فرا يوك هدي جماع أو جروه مركز عدة ترسانيسا دان جماع جرين هدي وح أي ولا نكاح بوقوق بين أيوه نكاح حاس آن وح بكر راح سيلا فرا يوك لي وهدي حاملة هينا أوركي هدي أي ديج لا هينا سدح تهور هدي أي سنة هينا سدح بلو ساسي كو عدة ترسانيسا hadda marka ciddadii waa ciddo tirsanaysaa intay ciddada ku jirto maxaa laga rabaa wayalzamu lmuctadata mida muctadata midda ciddada tirsanaysa waxaa ku laasimaysa mulaasamatu lmanzili guriga inay joogto waa inay gurigeeda joogto ciddadaas waxbaa lagu ilaalinahayaayo haddii ilmo iyo wax soo bixi karaan iyo hadhowtidi waxbaa lagu ilaalinahayaa marka gurigeeday joogaysa fa ama rajciyatu rajciyadu fa fii xukmi zawji naag xukunkeedoo kale leedaho fii xukmi zawji zawjka xukunkiisay ku jirtaayo laa takhruju ma baxayso ilaa biidnihi idankiisa ma hadday rajciyo tahay naagtiisii oo kale xisaabsan tahayoo idan la-aantiis ku bixi mayso oo hadday meel u baahato asaga ka idan qaadanaysa masruufkeedii meeshay ku qabtaa asagaa laga rabaa marka ma baxayso ilaa biidnihi ويجوز للبائن تي بائن كاهد بائن كوا مدي فرين كيدي ودما دماداي اما ولا فسخي اما سي اي تهيبا waxa weeye waa kala go'een oo rajca ma jirto tii aan rajca ku jirin weeye iyo wal mutawaffa anha midii laga oofsay zawjwa ninkii ka dhintay an taqruja bin nahari maanta inay baxdo liqadaay haajati haajadeeda guushidi iyo waa adaa xuquuq xuquuq iska gudayso marka midaan baainka ah ninkii masruuf kuma leh maadaama aysan masruuf lahayn oo wax lahayn